subaxii anoo shaqada ku jiro ayaa laga yimid oo layidhi qof ordaaya yimid doctor burin aa la sheegayaa in la dilay caasha waa dhaqaaqi weyn aan ku leeyahay yacni shock aan ka qaaday ma garata ninka buurina wuxuu ahay daktar daktar takhaatiirta weyn oo well experiencedka ah khabiir ah oo ku shaqeeyo dermatology oo ah mataqaanaa cudurada maqaarka galo wixii la xilin waayo oo cudurada maqaarka gala ah ninka loogu tagi jira ahay laba daktaran qabnay oo hawshaas ku fiican doctor caagane oo nin senior sia iyo doctor buurina doctor buurina haddana wuxuu ahaa nin oo aad dadka yani danyarta iyo masaakiinta u dadaalo nin wuxuu ahaa yani aqoontiisa in laga faa'iidaysto mustacid u ah isagoo aan qodob iyo waxba aan dadka ku xirin marka waxaan ka wada shaqayn jirnay muddo isbitaal madiina marka hore waxaa agaasima ahay doctor sheekdoon salaad cilmide kabacdi doctor sheekdoon markuu meesha ka baxay waxaa soo galay doctor buurane aniga markaan agaasimo noqonaya ninka xilka igu wareejiyay doctor buurane u ahay aniga ka hor agaasimo ka ahay isbitaal madiina marka nin aan aada u aqaano waaye daktar weyn baa ka baxay waddanka annaga marka ka ururka takhaatiirta soomaaliyeed annaga maanta waxa waaye yani walwalkan ahay waxa waaye daktar masaakiinta u dadaali jiray mustacid ahay saas wax u yaqiina xilin jiray cudurro oo halis ah oo maqaarka ku dhaco inta lasoo baxay la dilay nafteena masay noqonaysaa seen ku fakaraynaa maanta walwal gaar ah aan ugu dhaco hayo magarata haddii buurna la dilay yaa la dhaafaa camal waayo takhaatiirta taasitoodna midaan ogolaan karna ma ahan waxa waaye waa inaan ka dhidhidno waa inaan dadaal kasta sameyno si arrintaanitood xal looga gaari lahay xal hadda loo jeedo la taaban karana ma jiro laakiin meel kasta inaan galno si arrintaanitood aysan u dhicin dadaalay naga tahay hawey naga tahay waa ogtahay soomaaliya waxay tahay ma garata waxay khayaal bay noqonayaan laakiin wax la qaadan karo ma ahan sababta oo u dhintay doctor buurina maxaad ku maqashay adiga waxaan maqlay laba wiil oo hubaysanaad aad dishay oo isagoo shaqadiisa jooga mise waddada maraya gurigiisa agtiisoo joogay meesha uu rubta caafimaad ku leeyahay oo ku taalo jidka soddonka agtiisa maqaayad caan ah oo caynu shamsi leedahay ayuu ku dhegan yahay gurigiisaas ku dhegan yahay marka wuxuu ahaa nin dhakhtara wuxuu ahaa nin u samafala dadka danyarta ah oo sida nagu maqaalada ah bilaash ku daweyn jiray dadka aan lacagta haysan ama saboolka ah aan kari karin inay lacagta iska bixiyaan nin noocaasa oo bulshada miisaanka intaas le ku dhexle oo qiimahaas ugu fadhiya bulshada maxaad is leedahay waa lagu beegsada maanta oo naftiisa waa loo dhaafiyey wallaahi bilahi taala waxa waaye mashaakilo waddankeena nasiib darrada maanta hayso mashaakilo soo baxa waaye waxaan oo kaleeto nin muslima oo ilaahay ka baqaayo iyadoo ramadaan lagu jiro nin camalkaas samayn jiray nin u bareeri karo oo dili karo male muddadii dalka burburka uu ku jiray dagaaladii sokeeye ay dhaceen doctor buurana waxaa nagu maqaalaa inuusan dalka ka bixin oo gudaha dalka uu ka shaqaynayo nin intaas nin intaas magaalada dhex joogay nin intaas magaalada dhex joogay oo dhakhtara oo howlo samafala ku dhex jiray maxaad is leedahay maanta dilkiisa way keentay oo in laba wiil sidaad sheegto bistoolado ku hubaysan ay gurigiisa ku hordilaan aduu maaragoo maanta maanta dembiya waxay noqonaysaa meelaha qaar aada yaaweysid waxaa waay qofkaas maxaa loo dilay meeshaas dariiqaas maxaa loo burburiyey maxaa kan loo meelihii yani xasanaadka laga filayay oo ugu wanaagsanay oo ugu ugu magaciisatahay ayaa la dilayaa waddankan mashaakilka weyn oo yaallo maanta kaas wey ma garata ilaahay wixii argagixisa iyo wixii kaletood oo dhibkaas oo kala wado ilaahay hanaga qabto laakiin nin caddayn karaa ma leh sabab cad oo buurana loo wereeri karo ilaahay jannada hageeyo ilaahay jannada hageeyo ilaahay jannada hageeyo nin dadaali jiray oo aada iyo aada aqoontiisana ay u fiicneen ayuu ahaa maaragtay muddaan wada shaqaynayna ma garatay marka inta adiga aad ka taqaanay maxaad ku sifayn kartaa waxaan ku sifayn karaa nin wanaagsan oo kudayasho mudan oo la dhihi karo dariiquu buurina maray mar dhimashada ma sheegaayo intuu maslaxo samayn jiray wanaag samayn jiray aqoon ou lahay intaas itoodo kaleetood waa nin kasto cunugiisa wuxuu ugu duceeyey waahay ma garatay nin aada iyo aada bulshada u faa'iidayn jira waahay dhakhaatiir iyo dad ummadooda u shaqayso sidiisoo kabale ee aada loogu baahan yahay ka urur takhaatiir soomaaliyeed maanta waxay noo tahay tacsi weyn inuu naga baay nin aan kulligeena ku faami jirnay howlqabadkiisa iyo waxa uu samaynayo bulshada uu samaynayo waxaa kaloo dhinac kale aad ka warantaa doctor maxamed yuusuf dhakhaatiirta ku takhasustay dhinaca maqaarka sida la sheegay dalka kuma badna intaaad ka warhayso ama aada og tahay imise dhakhaatiir oo cilmigaas ku takhasustay oo doctor buurana u dhigma ayuu dalku lahaa ama leeyahay hadda maya adiga waxaa la sheegi jiray ilaa lix qof inay joogto laakiin dadka ninka ugu espereensada badan doctor caagan iyo doctor buurane inta kalena dad hadda soo baxayo oo aada u wanaagsan oo rajo aan ka qabno inay kobargareeyaan maadaama dad kale aysan noo joogin shaqada u qaban jiray doctor buurane lix hadday ahaayeen hal hadduu baxay shan aan soo hartay oo ugu wen yahay doctor cagane
marka xaguu ku barta xirfaddan isaga tatarnimadiisa iyo wixiis wuxuu ahay wuxuu ka yimid waddanka ruushka marka xaggun kusoo bartay miyaa cilmigan maqaarka ha meeshaas kusoo bartay